أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta oo maanta ka dhacay degmada baardheere ee wilaayada gedo ganacsato soomaali oo lagu dilay dalka koonfur afrika xilli kooxaha burcad koonfur afrikaanta ah ay sii kordhiyeen dilalka ay u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasa jabhadda t b l f ee tigree oo laba garab u kala jabtay iyadoona gobolka tigree ay ka taagan tahay xiisada u dhexaysa tigreega wilaayada shabeellaha dhexe oo dowlad diini ah u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayadaas askarta dowladda xabashada etoobiya oo rasaaseeyey dad dibadbaxyo ka dhigayay gobolka maxaare ee waqooyiga dalka etoobiya
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta oo maanta ka dhacay degmada baardheere ee wilaayada gedo howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay maanta ka fuliyeen degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo waxay ku dileen askari ka tirsanaa riddada kaasi oo magaciisa lagu soo gaabiyey goobe ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkan fuliya ayaa sidoo kale soo qanimaystay qorigii iyo booshkii uu ku hubaysanaa askarigaasi murtadka ah ganacsato soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli kooxaha burcad koonfur afrikaanta ah ay sii kordhiyeen dilalka ay u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasa xaarid cabduqaadir ayaa inoo faahfaahinaya inta la xaqiijiyay ugu yaraan laba ruux oo dhallinyaro soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalooyinka ugu waaweyn dalka koonfur afrika kadib markay la kulmeen weeraro burcadnimo ah goobjoogayaal dalkaas ku sugan ayaa soo sheegay in labada wiil oo ka mid ahaa soomaalida halkaas shaqooyinka u tagay habeenkii xalay lagu dilay magaalooyinka bretoria iyo cape town oo ka mid ah saddexda caasimadda ee uu dalkaasi leeyahay mid ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee la dilay oo magaciisa lagu sheegay cabdifataax cananuug ayaa xalay saqbarkii si gaar ah loogu dilay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada bretoria oo lagu magacaabo bretoria west sida ay faafiyeen soomaalida dalkaasi ku dhaqan si rasmi ahna looma xaqiijin sababta keentay dilkiisa iyo sidoo kale kooxihii ka dambeeyey qofka labaad ee la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan nuur kaasi oo burcad hubeysan ay ku dileen goobtiisa ganacsiga oo ku taalay deegaan lagu magacaabo mufuleni ee hoostaga magaalada cape town ee waddanka koonfur afrika maalmo uun ka hor ay ahayd markii kooxaha hubeysan ee burcad koonfur afrikaanka ay dilal iyo dhaawacyo u geysteen ganacsato iyo sidoo kale wada baabuur oo soomaali ah jabhadda t b l f ee tigreega ayaa laba garab u kala jabtay iyadoona gobolka tigree ay ka taagan tahay xiisada u dhexaysa tigreega warmixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya magaalada maqalla ayaa sheegaya in dhaqdhaqaagyo ciidan ay wadaan dhinacyada iskhilaafsan ee ay u kala jabtay jabhadda qowmiyadda tigree ee loo yaqaano t b l f kumanaan maleeshiyaad ah oo daacad u ah getaajo riida oo sheegta inuu yahay madaxweynaha maamulka kumeel gaarka ah balse xilka qaadis lagu sameeyey ayaa difacyo ka qotay xarunta madaxtooyada iyo dhowr xaafadood oo maqale ka tirsan ciidamo daacad u ah hogaamiyaha jabhadda t b l f ninka lagu magacaabo gabra mikael daberson ayaa iyana isku gadaamay inta badan wadooyinka ka baxa magaalada maqala ilaa garoonka diyaaradaha waxayna dadka u sheegayaan inay ka fogaadaan halka ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka getaajo riida labada garab ee t b l f ay u kala jabtay waxay haystaan ciidamo kumanaan ah iyo saraakiil caan ah garabka getaajo riida waxaa u galay taliyihii ugu sareeyey jabhaddii t b l f kaasi oo hadda madax u ah koox la magacbaxday t d f halka garabka kale ay haystaan inta badan siyaasiyiintii caanka ahayd ee tigree oo etoobiya maamulayay xilligii uu malla zanaawi talada adis ababa uu hayay magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin cadwa iyo raaya ayaa laga dareemayaa isku hub urursi ay wadaan dhinacyada iskhilaafsan nidaamka abiy axmed ayaa taageero u muujinaya garabka madaxweynihii kumeel gaarka ahaa ee dhowaan laga saaray xubinnimada kooxda t b l f hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa ka digaya in khilaafkan daakhiliga ah uu meesha ka saaro heshiiskii bretoria ee lagu soo afjaray dagaalkii sokeeye ee ka socday ismaamulka tigre wilaayada shabeellaha dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gabagabaysay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayadaas walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa dowradan oo qayb ka ah jowlad dacwi ah oo loogu magacdaray al-fatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib waxaa loo qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka fiidow ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa dowradan oo socotay muddo shan maalin oo xiriir ah ka faa'iidaystay in ka badan boqol haweenna kuwaasoo muddadii dowladay u socotay ka faa'iidaystay duruustii kala duwanaa ee sharciga ahaa qaar ka mid a haweenka ku dhaqan deegaanka fiidow ee dowlada loo qabtay ayaa ka mahadceliyey dowlada ay u qabatay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe iyagoona sheegay inay wax badan ka faa'iidaysteen dowlada dowro muddo shan maalinaan u socotay oo noo soo gabagabooday maanta oo arbaco ah dowladaasi waxaan ka faa'iidnay waxyaabo fara badan maxaan ku rahdaa waxaan ku qaadanay kitaabka al arbacuun annisaa'i maasha allah tabaaraka allah macallimiintii kitaabkaas noo akhrisay iyo walaayad islaamka ah noo soo maxaan ku rahdaa noo abaabushay in allah subxana watacaala kheyr ha siiyo iyo wiilasheena mujaahidiinta oo ribaadka taagan ee maanta amnigan iyo maxaan ku rahdaa sugnaashaan iyo wanaaggan inaan helno allah subxana watacaala kadib ayaga ee noo suurgeliyeen allah subxana watacaala ka ajirsiiyaan leeyahay awalan ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo nagu kulmiyey makaankan barakaysan marka labaad waxaan mahad celinayaa macallimiintii herkan oo noo soo waxaysay ayaan mahad celinaynaa dowro muddo shan maalin loo socotay oo nagu soo gabagooday maanta oo arba ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dowradaasi waxaan ku qaadanay kitaabka arbiciina nisaa iyo towxiidka iyo maxaadarooyin kala duwan ilaahay kheyr ha siiya ayaan leenahay macallimiintii noo soo awoobishay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa dhowaan ku dhawaaqday jowlad dacwi ah oo ay ku maraysay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo loogu magacdaray al-fatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib askarta dowladda xabashada etoobiya ayaa rasaaseeyey dad dibadbaxyo ka dhigay gobolka maxaara ee waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena cabdiqani maxameda iyadoo marba markii ka dambeysaha ay kasii darayso xaaladda cakiran ee ka taagan waqooyiga itoobiya ayaa wararka halkaasi laga helayo waxay sheegayaan in ciidanka booliiska dowladda xabashida itoobiya ay dileen dad banaanbaxyo ka dhigayay magaalada goondar ee gobolka amxara dadkan ayaa xilliga la dilayay dhigayeen mudaharaad looga soo horjeedo dil loo geystay canug yar kadib markii kooxo aan heybtooda la aqoon ay afduubteen islamarkaana maalmo kadib ay dileen mudaharaadayaasha ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah xukuumadda abiy axmed iyagoona sheegay in xukuumadda adis ababa ay ku fashilantay sugitaanka ammaanka deegaanadaah ay gacanta ku hayso ee gobolka amxara booliiska abiy axmed ayaa banaanbaxyaasha u adeegsaday rasaas noolnool taas oo sababtay dhimashada ilaa saddex ruux oo qayb ka ahaa isku soo baxayaasha wadanka itoobiya oo la daaladhacaya dagaalada sokeeye ayaa dhanka kale waxay shacabkiisu waajahayaan macluul iyo cudurrada faafaha ee ka dhashay cuniyarida iyo inay waayeen adeegyada asaasiga ah waxaana intaasi sii dheer afduubka iyo dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah mahadsaned cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh